dhisowga awoodoon qareemowga iyo isla xisaabtanka bulshada iyadoo bulshada rayidka wayo qeybkooyin hanraabta dhallinyarada iyo dadka naafada ee jowhar laka daafurya welibana barnaamijkun laku fuliyi doona magaalada jowhar iyo baydhaba ujeedada barnaamijkan waa in la dhisa awoodo bulshada rayidka si aan ku qeyb galan siyaasado dalka weliba aan ka horeyntii maxamed cabdi maxamed oo ee madaga barnaamijyada hay-adda tubta nabada soomaaliyeed sharaxay ujeedada barnaamijkuna projectigan marka waxaa fulinaya somaali bisline lacagtiisana waxaa bixiyey midowda yurub xoogaa yaroo qaaraana oo qasab ahayd in la helana waxaa ku dartay hay-adda save the children marka save the children iyo midowda yurub lacagaha ay iska leeyihiin midowda yurub boqolkiiba sagaashan iyo saddex lacagta ay bixinayaan save the childrenna boqolkiiba toddoba ayay bixinaysaa somaali bisline-na barnaamijka ayay fulinaysaa ama tubta nabaddu barnaamijka ayay fulinaysaa sida magaca ka cad marka waxaa waaye dhisidda awoodaha qareemidda iyo isla xisaabtanka bulshada ee hay-adaha bulshada rayidka ah wuxuu ka dhacayaa barnaamijku jowhar hirshabeelle iyo baydhabo south west labadaas deegaan ayuu ka dhici doonaa haddii ilaha yidhaahdo ujeedadiisu waxay tahay marka in la dhiso awoodda bulshada rayidka ah si ay ugu qareemaan ugana qayb galaan siyaasadaha si ay ugu qareemaan bulshada ugana qayb galaan siyaasadaha la samaynayo barnaamijkan waxaa la yidhaahdaa danjire waxaana loogu talagalay in oo lagu dhiso awoodda u qareemidda iyo isla xisaabtanka bulshada ee ururada bulshada rayidka ah ururada bulshada rayidka ah waxaan ula jeednaa n g o-yada iyo ururadii kaleeto ee bulshada oo isku jiraan platformskii haweenka iyo dhallinyarada dhaqanka iyo ururada naafada intaas ayaa ururada bulshada rayidka aanu ula jeednaa kuwaas ayaa waxaa dhisaya awoodooda marka u qareemidda iyo isla xisaabtanka bulshada danta laga leeyahayna waxay tahay inay qayb ka noqdaan siyaasadaha ay dowladdu u samaynayso horumarinta bulshada oo ay doodahaas qayb ka noqdaan ku biiriyaan ra'yigooda si ay uga soo baxdo siyaasado iyo qorshayaal iyo habraacyo u adeegaya horumarintii bulshada ka soo baxdo barnaamijka xilligiisu hana kumida bulshadii ku qeybgali barnaamijka iyo weliba iyo sheegana inuu ka faraxsanyiin waaniyo dhawaayeena
bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa idriis ibraahim xasan anigoo magaca ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe ku hadlaayo boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaynaa barnaamijkan soomaali beasline waxaa ognahay degmada juhar in ay ka qabatay barnaamijyo badan ee dhallinyarada aada u soo dhistay waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay mar weliba soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anoo ku hadlaayo magaca dhaqanka odayaasha gobolka shabeellaha dhexe barnaamijkan waa soo dhowaynaynaa waana taageersannahay waxaana rabnaa dadaalka ay wadaan in lasii laba jibbaaro hore loo sii wado annagana hiil iyo hoobo waa garab taagannahay bismillaahi raxmaan raxiim maasha allah tabaaraka allah waa wax aada u habboon una qurux badan maadaama hadda ka hor biisan laafe meeshaan wax badan ay ka qabatay hirshabeelle gobolka shabeellaha dhexe hiiraan iyo jowhar ee wax badan ka qabatay ee dad badan ay soo ifbixisay ee haddana ee daahfur kale ay noo wado maasha allah tabaaraka allah aadaan usoo dhawaynaynaa waana ku faraxsanahay garabna waan ku nahay haddaan haweenka hirshabeelle nahay dhallinyaradeenna odayaasheenna waana ku taageersanaa ka dambeyntii weliba goobta ku hadalaya guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellada dhexe maxamed cabdi sheekh xaandoow waxaan aada ugu mahad celinayaa allah subxaana wa tacaala ee maanta halkaan ugu kulmiyey mar kalaad waxaan u mahad celinaynaa hay-adda beasline oo maanta daahfurkan sameynaysa sidaad la socotiin beasline kuma cusba gobolka shabeellada dhexe aan ka qaasana degmadiisa jowhar waxay kasoo qabatay shaqooyin fara badan shaqooyinkii unbay shaqaada kusoo dartay marka waxaan rabnaa hadda awoodsiinta iyo waxaa la siin dara inaad ra'yigiina la qaato iyo inaad si isla xisaabtan a keentaan oo la xisaabtantaan dowladdii ama maamuladii marka waxaan rajaynaynaa wax walba bilaab way leeyihiin dhammaadna way leeyihiin waxaan idinka rajaynaynaa marka tooka markaa markii ka horreysay ee beasline ay wax qabanaysa waxay ka bilawday dhallinyaradii iyo haweenkii iyo dhaqankii ay ka bilawday hadda waxay kusoo dartay n g o-yadii waa dareemi kartaa marka mar walba inaan hore loo socdo waxaan idinka rajaynaynaa marka inaan nala xisaabtantaan ka maamul ahaan waxay naga qaldan ma saxdaan wixii fakirkiina oo wanaagsan nagu dartaa hadduu ilaa yaraa